bismillaahi raxmaan iraxiim aruuryo suuban ee khiyaarta wada naga dhageysanaysaay waa toddobiyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka uu rediyo muqdisho idiin haya waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ugu baaqay ganacsatada waddanka turkiga inay maalgashi ku samaystaan dalkeenna kadib kulan uu la yeeshay ganacsatadaasi dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay weerar gixisada al-shabaab ay xalaytu ka geysteen agagaarka hotelka s y l ee magaalada muqdisho halkaasi ay ku xaqsuuqeen dad maata ah wasaaradda amniga gudaha waa sheegtay in la dardargelin doonto sugidda amniga caasimadda iyadoo ugu baaqday shacabka inay la shaqeeyaan laamaha amniga dalka munaasabad lagu daafuraya xarun cusub oo ay ku shaqayn doonto maamulka degmada xudur ee gobolka bakool oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada iyo kan gobolka ayaa lagu qabtay magaaladaasi magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku soo kordhay in dhallinyaradu ay sameeyaan isdhexgal bulsho maalmaha jimcaha iyagooo ku damaashaada warta biyaha ee xiintooy halkaasi oo ah goob ay isugu yimaadaan dhallinyarada iyo dadka oo ay damaashaadkooda ku muujiyaan akhbaaraadka dibadda ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idin haya waxaa ka mid ah fiifo oo dooratay hoggaan cusub
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa reediyo muqdisho ka dheeho boggeena reediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale ismaqal wanaagsan khiyaarta hawada nagala xidhiidhay intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu door koronaa warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ugu baaqay ganacsatada waddanka turkiga inay maalgashi ku samaystaan soomaaliya kadib kulan uu madaxweynuhu la yeeshay ganacsatada bashiir qaliib gaani ayaa tafaasiisha warkan inoo hayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ganacsatada turkiga waxa uu u sheegay in soomaaliya ay si buuxda ugu furan tahay inay maal gashadaan taasina ay dani ugu jirto labada dhinac ee soomaaliya iyo turkiga madaxweynaha ayaa magaalada warshadaha leh ee bursa kula kulmay rugta ganacsiga iyo warshadaha magaaladan iyo ganacsatada isagoo kala hadlay fursadaha ay ka heli karaan soomaaliya xilligan oo uu dalku ku jiro dib u dhis iyo dib u soo kabasho ganacsatada turkiga waxa ay si fudud uga faa'iidaysan karaan fursadaha maalgashi ee soomaaliya ka jira waxaana idinku bishaaraynaynaa in waddankeenu uu leeyahay sharciyada maalgashiga islamarkaana aan gacmo furan ku soo dhoweynayno ganacsatada waddankan madaxweynaha ayaa tilmaamay in soomaaliya ay leedahay khayraad kala duwan islamarkaana maalgashi lagu sameeye ay tahay waddada keli ah ee dalkeennu iska filnaansho buuxda uu ku gaari karo isagoo intaa ku daray in taxgelin gaar ah la siin doono ganacsatada ugu soo horraysa ee fursadaha maalgashi ka soo raadsada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka jawaabay su'aalo ay weydiinayeen qaar ka mid ah ganacsatada kulankaasi ka soo qayb galay kuwaas oo doonayay inay wax ka ogaadaan adeegyada kala duwan ee ay soomaaliya ka fulin karaan kulankaasi waxaa sidoo kale ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga ee bursa ibraahim burkay oo sheegay in ganacsatada turkigu ay diyaar u yihiin in la xoojiyo xiriirka ganacsi ee labada dal ka dhexaysa madaxweynaha soomaaliya ayaa wax oo ay weheliyaan madaxda magaalada bursa ayaa waxa ay tageen goobo taariikhi ah ee magaalada burse ku yaala magaaladaas oo ahayd caasimaddii ugu horraysay ee boqortooyadii islaamka ee cusbaaniyiinta bashiir khaliif gani s n t v bursa turki
aada u mahadsan yahay bashiir dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay weerar argagixisada al-shabaab ay xalaytu ka geysteen agagaarka hotelka s y l ee magaalada muqdisho halkaasi ay ku xasuuqeen dad maata ah sugaal macalin maxamuud ayaa faahfaahinta warkan inoo haya qaraxyadan ayaa waxay waxyeellada ugu badani ka soo gaartay dad shacab ah oo qaarkood ay ku soo dumeen guryihii ay degganaayeen oo ka agdhowaa nawaaxiga taallada s y l oo uu ka dhacay qaraxa koowaad oo ahaa mid aad u weynaa iyo ciidamo ka tirsan ninza oo geesiyaal ahaa una geeriyooday ka hortagga hadafkii ay lahaayeen maleeshiyaadkii watay gawaarida qaraxyada ah sidoo kale waxaa goobta qaraxyadani ka dhaceen lagu arkayey gaadiid dad shacab ah ay ku dhex gubteen kuwa oo xilligaa waddada isticmaalayay sidoo kale gawaarida qaraxyada laga soo buuxiyey ee qarxay oo ahaa labo ayaa waxaa barbar socday maleeshiyaad ka tirsan kooxda ugus oo ay neza ku toogatay meel ku dhow taallada s y l kuwaa oo ay ku xirnaayeen qaraxyo gawaari ambalaasyo iyo dabdamisyo isugu jiray ayaa markiiba goobta soo gaaray kuwaa oo gurmud u fidiyey dadkii shacabka ahaa ee qaraxyada ku waxyeeloobay waxayna qaraxyadani ahaayeen kuwo ka baaxad weyn kuwii horay magaalada muqdisho uga dhici jiray ayadoo laga wada maqlay dhawaqa qaraxyadan dhammaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay weerarkii qaraxyada ahaa isagoo sidoo kalena wasiirku warbaahinta uga digay tabinta wararka bulshada walwalka ku abuuraya markii ay dhacaan weeraro caynkan ah kooxaha argagixisada nabaddiidka ee al-shabaab iyo alqaacida waxay soo qorsheeyeen qarax kale oo weyn oo ay ugu talagaleen inay ku xasuuqaan shacabka soomaaliyeed aan waxba galabsan nasiib wanaag ciidamada nabadgelyada gaar ahaan ciidanka niisa ayaa ku joojiyey baabuurkii qaraxa weyn waday isbaaro ama meel checkpointi taalla s w l markii ay ogaadeen inaanay halkaa dhaafi karayn waxay isku qarxiyeen ciidankii ayaa baabuurkii weynaa isku qarxiyey baabuurkaasi baabuur aada iyo aada u culus qaraxa uu waday aada u weynaa ayuu ahaa oo runtii deegaanka ku dhow oo dhan guryihii iyo dadkii ku jiray iyo meelo dhaadheer argagaxna ku abuuray waxyeelona u geystay ciidanka niisa waxay sidoo kale jiray baabuur kale oo ay saarnaayeen afar qof oo kooxaha nabaddiidka ah oo loogu talagalay marka baabuurka qaraxa weyni uu jabiyo gidaarka sidaan filayno s y l inay iyaguna gudaha u galaan oo halkaa dadka shacabka ee hoteelka jooga ku xasuuqaan laakiin nasiib wanaag ciidanka niisa labadiiba way fashiliyeen baabuurkii weynaa inkastuu isku qarxiyey ciidankii joogay checkpointiga haddana bartaas oo aan ahayn meeshii ay u socdeen buu ku qarxay waxay sidoo kale markay ogaadeen baabuurkii inaanu gaarayn meeshii loogu talagalay sidoo kale waxay ciidanka niisa dileen afartii qof oo ka soo degay baabuurkii oo doonaya inay hoteelka galaan iyagana laamiga lagu dilay dabcan annaka intaanu hadda dhimasho ognahay waxaa dhintay sideed qof oo isugu jira dad shacab ah oo marayay laamiga qaraxo ka dhacay iyo ciidankii joogay checkpointiga baabuurka lagu joojiyey sidoo kale dhaawac ilaa hadda ciidanka nabadgelyadu noo soo sheegay ilaa afar iyo toban qof weeye dowlad ahaan waxaanu cambaaraynaynaa ficilada argagixisada ah ee al-shabaab iyo al-qaacida ay ka wadaan soomaaliya shacabka soomaaliyeed aan waxba galabsan masaakiinta meel kasta oo ay ku urursan yihiin ay doonayeen inay ku gumaadaan sidoo kale waxaan ka xunnahay muddadii aanu wadnay baarista iyo hubinta shilka dhacay in warbaahin badan oo kuwa lookalka iyo kuwa bannaanka isugu jira inay sameeyeen warar badan oo been abuura oo aan xaqiiq ku salaysnayn qaarkood inay waceen daday leeyihiin waa boolis laakiin aanu filayna ina shabaab yihiin oo ay leeyihiin waa taliyo boolisa hebel hebel baa la dhahaa telefoonkan kula hadlay baaris ayaa ku socota oo lagu hubinayaa meeshay ka xigteen wararkaas sidoo kale kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ahna wasiirka amniga gudaha xukuumadda cabdirasaaq cumar maxamed ayaa tacsi u diray dadkii shacabka ahaa ee waxyeelladu ay soo gaartay iyo eheladii geesiyaashii u geeriyooday difaaca dalka ee ka tirsanaa niza waxaan rabaa anoo ku hadlaaya magaca xukuumadda inaan u tacsiyeeyo runtii annagoo aada uga xun shacabka soomaaliyeed iyo intii dhaawac ama dhimasho meeshaas ka soo gaartay waa uga tacsiyeynaynaa waxaana shacabka soomaaliyeed rabnaa inaan u sheego gaar ahaan waxaan rabaa aniga inaan u sheego in yani dadkan shabaabka ah aan lagu tilmaami karin runtii dad islaama inay yihiin sababtoo ah markay wax kaleeta ay waayeen waxay maanta door bideen oo ay dagaal kula jiraan shacabka soomaaliyeed oo jidka wadooyinkaas ka maraya shacabka soomaaliyeed oon wax dhib aan u geysanin ayay yani dagaalkii ay u wareejiyeen marka waxaa fahmi kartaan dadkaas laguma tilmaami karo dad islaam ah ilaahay mahadiis yani dhibkii ay wateen inay u geystaan ummadda soomaaliyed iyo shacabka ma dhicin waa ilaahay mahadiis waxay ku tahay baabuurka taraaga qaraxa saarnaa oo informationka saxda eh sababta aan u leynahay mar walbana dowladda warkeeda hala sugo waxaa ka mid ah baaritaana socda baaritaanka hadda socda wuxuu noo noo caddeeyey qaraxa saarnaa baabuurka inuu ahaa laba boqol oo kilogram inuu ahaa oo explosives ah wuxuu ka badnaa qaraxii hoteelkii jaziira dhibkaa ogeedeen u geystay wuu ka wuu ka culays badnaa weeraradan argagaxiso ayaa qayb ka ah weeraro dad shacab ah ay ku xasuuqeen maleeshiyaadka kooxda ugus iyadoo shacabka soomaaliyeed looga fadhiyo in ay hay-adaha amniga gacan ka siiyaan ka hortagga weerarada caynkan ah sugaal macalin maxamuud
dhanka kale wasaaradda amniga gudaha ayaa waxa ay sheegtay in la dardargelin doono sugidda amniga caasimadda iyadoo ugu baaqday shacabka inay la shaqeeyaan laamaha amniga afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdikaamil macalin shukri ayaa rediyo muqdisho waxa uu u sheegay in ciidamada ay labalaabeen howlgallada lagu xaqiijinayo amniga dalka ee looga hortegayo hagardaamada ay maleegayaan argagixisada al-shabaab
walahi wa wa wa waad dareemi kartaa magaalada caasimadda waxaa joogta in qiyaaskii saddex milyan oo qof ayaa jooga waa lagu qiyaasaa inay joogaan dadka dhan dad dhan inay joogaan marka dadkaasi dadka raba inay dhibaato ka dhex geystaan oo waxaan ku dhahay fiic laga dhex tuura ama dhibaato ummadda soomaaliyeed la dhibaateeyo damiirkaasi kooxdaas iyo caqliyaddaas khilafsan ay la imaadeen kooxdan ugus nabaduudka ah marka soojignaanta ay qabaan waxaan ku dhahay laamaha amniga ee dowladda waa ay siisaa way sarraysaa waana insha allah waxaan rajeynaynaa inay ay sida looga qorsheeyey ay ay ay u shaqeeyaan haddii ilah yidhahdo shacabka fariintan gaarsiinayna waxaa waaye shacabka soomaaliyeed muwaadiniinta soomaaliyeed waxaanu gaarsiinaynaa inay dhibaatada aanu dowladda aysan raalli ka ahayn oo aysan jeclayn inay innaba ha yaraatee ay ummadda soomaaliyeed u soo gaaro wax dhibaato ah cadowgaas ka shaqaynaayo inay dhibaateeyaan waxaan ku dhahay ka shaqaynaayo inay mar kasta ay gaarsiiyaan dhibaato caqliyadoodu ay tusinayso inay meel ummaddaas soomaaliyeed inaan ku wada nooshahay lagu dhex tuuro ama dhib laga geysto ama dan loo dhigo ama qarax loo dhigo bulshada waxaan leenahay ha soo sheegaan hala wadaagaan xogta laamaha amniga hala wadaagaan wixii dhibaato ay arkaan ha soo sheegaan hala xiriiraan meelaha ugu dhow ciid uu joogo ama boolis ahaado ama militari ahaado ama nabsi ahaado ha usoo sheega ha tilmaamaan cadowga meesha uu joogo intaas ayaan furi lahayn ayagana
munaasabad lagu daafuraya xaruno cusub ay ku shaqayn doonto maamulka degmada xudur ee gobolka bakool oo ay ka qaybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada iyo kan gobolka ayaa lagu qabtay magaaladaasi maxamed xasan cabdiraxmaan wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka bakool ayaa tafaasiisha warkani noo soo diray munaasabad ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada xudur oo lagu furayay xafiiska maamulka degmada xudur ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada xudur waxaana ka soo qayb galay dhammaan ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan saraakiisha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya booliska nabad sugidda saraakiil ka socotay ciidanka etoobiya ugu horeyn waxaa ujeedada xafladda sharaxaad ka bixiyey gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadani aadan abdi abaarey dowladeenana ma foogin xaafisitadeena wareerteedana damaadi eelnana faraxyow mahanaana dadkaalamiin geysan barnaamijkii xaflad mahay garabun misi ama unin magayaasha eelan inta waxkusugana laakiin ganacsadadku dhalinyarada gacantooda kuhaayeen mayna saarayay lamaadana waxooda koonfurta soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha koonfurta soomaaliya mudansa xasan sheekhaaya waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay malaaqali aadan wiir oo u mahad celiyey maamulka degmada xudur
maamulkii oo dhirta magaalada tuubi andegata magaalada tuubi أنتم هاي عمر سبتكم إيتينا كما كان جون وأنا بتاعي عمر لم يكن لهم سلالة عند من رود من سري بقول رود من سري أبي رود من سري لم كان للقوس آدمي نقوم ضد taliyaha ciidanka etoobiya ee degmada xudur gaashaan la garay oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in howlgalkii ugu dambeeyey oo maleeshiyaadka kooxda ugus oga saari lahaa qaybo ka mida gobolka bakool uu hadda bilowday
موضوع الأطياء واجد ويجد تقلو تجيبه
كل انجرار من دم النشا مياز بدنو ملا كل جريب بإنني قمضته ومكدر الله يعني تعيان هو بيها وتعلم لكن إذا مطلع محمد صومني مي أتكلها يعني نور أتكلها gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray gudoomiyaha degmada xudur ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka bakool maxamed macalin runtii eedan ku faraxsanna way maan lanaane abaabulkan dadkuu bari sida gudoomiye ku-geenka dhammaan iyo ururada kala duwan oo ururka dhallinyarada abaabulkaasini macnaha iyago ku sukaaridan iyada macnaha arrintaas kalagaawadaas guulaysteen hayado macnaha kala kujeysteen jiran maa naqaan dhammaantiyo runtii aflata aflatan koogays ku leeyimaayeen aflad dhammaan dadka macnaha leendhakiyo dadweynaha reer muduurina ku badan in taragaliyo iyadana maasantiin xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo bandhigay waxqabadka maamulka degmada xudur ayaa waxaa sidoo kale shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tol ururo hay-ado iyo shakhsiyaad ay maamulka degmada xudur ku tilmaameen in ay mutaysteen shahaado sharaftani maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada xudur
magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku soo kordhay in dhallinyarada ay sameeyaan isdhexgal bulsho maalmaha jimcaha oo ay fasaxa ka yihiin waxbarashada iyaga oo ku damaashaada warta biyo xiintooy halkaasi oo ah goob ay dadku u dalxiis tagaan abuukar maxamed bacadle ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee magaalada jowhar waxaa ku yaala goobo fara badan oo ay magaaladu caan ku tahay sida xiintayda oo kale maalin kastaoo jimcaha ayaa kumanaan dad ah ku kala yimaada gobolka shabeellaha dhexe ee gobolla deriska allaha usoo tabansharo tagaan halka qaar ka mid ah halkaasi ay kubad ku ciyaaraan halka qaar kalena ay ku dabaashaan haween fara badanna ay dharkooda ku meertaan mar aha dhex qaadan makroof warbaahinta qaranka ayaa dhalinyar fara badan halkaasi ku sugnaad ay ka sheekeeyeen waxyaabaha ay u yimaadaan xiintayda oo ay xiiseeyaan
maanta oo jimco ah aad ayaan u faraxsannahay maadaama ay la tahay baddeena labaad dhulkan maalin sanadkii waxay noqotaa hal- hal bil bishii ayaa ka faa'iidaysnaa banooni waan ku cayaarnaa meeshaan suuqada waan ku cayaarnaa meeshaan waa iskaaga baashaannaa waa iskaaga qabaysannaa wax ziyaada ahna waan ku arkin dadkana waa iskaaganay xaasaa ku jiro iyo xaasna ma ku jiro caadi ayaa ugu baashaannaa waata cayaalka ay ku jiraan waan iska baashaalaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan joognaa meesha loo yaqaano uumiga jidooda taa oo loo yaqaano halkaa biyaha ka daawanaya shabaxtada waxaan u naqaanaa anaga maadaama ay tahay badeeni jowhar liidadeeni jowhar waan ku faraxsannahay waan ku damaashaannaa aad iyo aad aan u ciyaarnaa maalinta jimcaana ugu muujirto oo maalmaha ugu farxadda badan ay ka mid tahay biriga inay codkaxintooda ku soo dhawaatiin sidoo kale waa mahadsantiin maalin walba sidaan oo kalen waxaan meelaan ku dumaashadnay sida adiga baddoo kalen ama xaafiyaalkaoo kalen dadka bini'aadamka ku qabaystaan anigana meeshan waxaan u tahay jimco walba inaan u soo booqanaan maalinta jimco tahay sidoo kale aad iyo aad u fiicanna dadka walaalaheen oo ku qabaystaan inigana inaan kusoo dhawaatina jeclahay waa badda
xiintaydu waa gidaar aada u weyn oo gumaystihii dalka ka arrimi jiray inta badan koonfurta soomaaliya muddaal qarni ka hor ah oo dhex dhigay webiga shabeelle si uu hakad ugu geliyay biyaha webiga ujeedka gumaystaha talyaanigu ka lahaana waxay ahayd in uu ku waraabiyo beerihii qasabka uu ku beeri jiray oo warshadiin sokorta isnay ay ka soo saari jirtay waxyaabo fara badan oo ay sokortu ka mid tahay waxaa isku mar la hirgeliyay buundada magaalada joor kala qaybisa ee dul martay webiga shabeelle iyo xiintooda muddo hal qarni ka xintoyda ayaa dadku ii sheegeen in sanad kastaba ugu yaraan shan qof ay ku geeriyooto oo aan garanayn dabaal hase haatee ku dhiiraday in ay xintoyda ku dabaashaan in loo soo damaashaa tago maalin kastoo jimcaha waxaa sabab u ah amni ka jira gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowar oo ay xaqiijiyeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya abubakar maxamed bacadle warbaahinta
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya giana infantina oo u dhashay dalkaasi switzerland ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee xiriirka kubadda cagta ee dunida ee fifa infantino oo asal ahaan kasoo jeeda wadanka talyaaniga ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada fifa ee ka dhacday magaalada suuriq waxa uu kaga adkaaday sheekh salmaan bin ibraahim al khaliifa oo u dhashay dalkaasi baxreyn wareegii ugu dambeeyey ee doorashada labaad ayaa infantina waxa uu helay boqol shan iyo toban ka mid a laba boqol iyo toddoba cod oo xiriirka kubadda cagta ee dunida ay dhiibteen halka sheekh salmaan uu helay siddeetan iyo siddeed cod waxaana uu u baahnaa keliya boqol iyo afar codadka oo ka badan konton boqolkiiba waxaa sidoo kale wareegii labaad ka qayb galay cali bin al xuseen oo u dhashay dalkaasi jordan oo helay afar cod halka jerome jambak uusan helin wax coda giana ayaa waxa uu ahaa xogeyihii guud ee xiriirka kubadda cagta ee yurub warkii oo aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii wararkeennu ay sheegeen ama doonaysa inay dib uga bogato waxaa inaga xusuusa inay ka heli karto barta internetka aynu ku leenahay ee ciwaankiisuya radio muqdisho net